boqolkiiyo sideed doolar oo la siiyey laba bukaan oo ah dadka aadka u liito oo ka tirsan isbitaalka daynayda ayaa waxaa soo gaarsiiyey abukar abuukar mukhtaar nin la yidhaah kaasoo kusoo hagaajiya casho shaacur soo usoo dhigay xawaalid tawakal haddaba dadka ay siisay iyo sidai ay u qaybisay waxaa nooga sheekeynayso casho shaacur imaas bismi illaahi araxmaan araxiim marka u horeysa waxaan rabaa inaan umahadnaqo abuukar mukhtaar khayr allah siiyo wuxuu noo soo diray lacag dhan boqol iyo sideed doolar wuxuuna yidhi hala siiyo laba qof oo aad iyo aada u liita lacagta ayaan la sarrifin ayadoon la sarrifin hala siiyo labadaas qof waxaan siina laba nin oo ninna calooshu weynaatay oon dad lahayn oo meel iska yaal istaalka dhexdiisa ah midna nin xabadu ku dhacday oo xabadda halakaysoo rijo asaga nafsana calooshiisa in hortiisa taal iyadoo dilaacsa labadaas nin ayaan kala siinay abuukar allah khayr siiyo lacagta uunoo soo dhiibay saas ayaan ku bixino waana amarkiisa asagaa yidhi iyadoon laga sarrifin hala bixiyo waadna mahadsantihiin
ma jiraan dad kaloo sida labadaas nin ood sheegtoo kale oo ay gaari islaamka haa boqolaal qofaataan oo kuwaas ka daran oo la fiiri karin isbitaalka waxay dad aragto naftaada adoo cabsee markaan dhex maraynay waa fiiri weyne asaan si qasheediya ku bixine dadka waxaa yaala dad wax laga sheegi karin dad waxaa yaala qaarka dambe oo qaarka dambe oo dhan inta ka go-a qaarka horeo nool ah keliya
maxaa u baaqaysaa jaaliyada dawladda
waxaan ugu baaqayaa jaaliyada soomaaliyeed ilaahay ha u kaalmeeya dadka soomaaliyed way u kaalmeeyaan muddo badanayna gacanta ku hayeen haddana sida iyo si la-egna ugu soo dadaalaan ayagoo og dalkooda dhibaatada ka taagan habeenba habeenka ka badan ayaa dadka la dhamayhaa dhibaataa jirta dadku waa rafaadsiiyeen waa barakaceen ilaahay ajir ha ka siiya intay u qaban karaan ha u qabtaan dadkaas soomaaliyeed oo gobollada soomaaliya iyo banaadir meel walba ku dhibaataysan